alxamdu لlh rb اlعaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka عlى cabdihi wrasuulih muxamadi wعlى alih صaxbihi wslma tasliima kahiira baab fi اlistiqaama ay hada baabun kani baab weeye baabka oo kaa inun ahaaday fi listiqaamati nusqadaha qaarna way ka reebayaan bafiida baababkan oo baabul istiqaamati un bay odhanayaan toosnaanta la toosnaado ayuu baabu yahay istiqaamadana sheekhu wuxuu ku macnayn doonaa inay tahay luzuumu taacati illaahi tacaala ilaahay taacadiisa in la laasimo oo aan dhinacnaba looga baydhin alcalaamatu bnu rajab alxambali raximahu llah jaamicu lculuum walxikamka kitaabkiisa la yidhaaho wuxuu isaguna ku tacriifiyaa tacriifkaasu un la macno ah oo wuxuu idhaahdaa waa suluuku siraati lmustaqiimi wa huwa diinu lqayimu min gayri tacwiijin canhu yamnatan walaa yasra istiqaamada nusuusta laynagu faray macnaheedu waxa weeyaan in jidka toosan la qaado oo la maro jidka mustaqiimka ah jidkaa mustaqiimka ah oo looga jeedo diinta ilaahay soo dejiyey iyadoo aan midig iyo bidix midnaba looga baydhahayn istiqaamadana waa darajo sare nusuus badan oo laynagu farayna sheekhu wuu soo aroorin doonaa qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi jala wacalaa fastaqim toosnow nebi muxamedow kamaa umirta sida laguu faray ee ilaahay kuu faray u toosnow waman taaba macaka walaa tadqow inahu bima tacmaluuna basiir ciddii macaaga soo noqotay ee bimacnaa ku rumaysayna ha toosnaato ana xadgudbina waayo ilaahay wax kastoo samaynaysaan waa mid arkaayo oo daalaacanayo wey marka istiqaama sidii ilaahay faray inuu toosnaada ilaahay faraya jala wacalaa nabigiisa moxameda iyo dadka mu'miniintaa intaba wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allah ina aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbuna allah rabbigaya waa ilaahay rabbi baa noo ilaah ah rabbiga na abuuray ee na arsaaqa ee na leh ayaa noo ilaah ah oo keligii baanu caabudaynaa cibaadada u gaar yeelaynaa oo aanu waxidaynaa kuwa sidaa yidhi ee macnihii iimaankii la yimi ee xaqii rumeeyey iyo diintii uma staqaamuu dabadeeta ku toosnaaday tatanazalu calayhim lmalaa'ika malaa'igta ayaa kusoo daadegaysa waktigaa malaa'igtu ay kusoo degaysaana waxaa la yidhi waa cinda alixtidaar marka naftu ay kasii baxayso adduunyada tanna qofku waxa weeyaan ka jeedsado aakhirana uu qaabilo weeye xaaladda aadka u adag markaasaa ilaahay usoo diraya malaa'igu bushaaraynaysa waxay leedahay allaa takhaafuu ha baqanina oo waxaa ku soo socotaan ha ka baqanina walaa taxsanuu hana murugoonina oo waxaa ka timaadeen ha ka murugoonina wa abshiruu ku bushaaraysta biljannati jannadii ku bushaaraysta allatii jannadaasoo kuntum aad ahaydeen tuucaduuna kuwa loo yabooho jannadii laydin yaboohi jiray kolkaa adduunka joogteen ciddii sidaa la timaadaa jannay gelaysaa jannadaana ku bushaaraysta naxnu awliyaaukum naxnu annagu awliyaa'ukum xigtadiinaanu nahay waanu idiin gargaaraynaa waa idiin hiilinaynaa waa idi ilaalinaynaa fi lxayaati اdunyaa nolosha adduunya wa fi laakhirati aakhire labadaba walakum fiiha maa tashtahi anfusukum walakum waxaa idinku sugnaaday fiiha aakhiro dhexdeedana maa tashtahi anfusukum wax kasta oo naftiinu ay jeclaysato walakum fiiha maa taddacuun waxaa kaloo ku leedihiin wax kasta oo aada dalbataan oo u yeedhataan nusulan iyadoo ah taasi yacnii casuumad iyo soorid min ghafuuri raxiim allaha ghafuurka ah ee dembi dhaafista badan ee raxiimka ah ee naxariista badan xaggiisa mid ka ahaatay nusula waxaa la idhaahdaa diyaafada iyo soorta martida loo sii diyaariyo intaanay mare markay sidaa u yimaadaan dabadeetana lagu casuumo marka ilaahay baa jala wacalaa ahluljannaha casuumaya isagaa sooraaya maxaad u malaynaysaa qof rag rabbigii abuurtay uu casuumayo maxaad u malaynaysaa wuxuu ka casuumayaa maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khaطara calىa qalbi bashar markaa kuwa yidhi rabbigaya waa ilaahaye dabadeeta ku toosnaaday fadligaas iyo waxaasoo qiimaa bay helayaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina aladiina qaaluu kuwa yidhi rabbuna allah uma istaqaamuu dabadeeta ku toosnaaday falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun wax boqaahi dushooda ma saaraa mana murugoonayaan ulaa'ika asxaabu ljanna asxaabta jannada weeye kuwaasi khaalidiina fiiha xaalo ay ku waarayaan jazaa-an abaalmarin baa la abaalmariyey bimaa kaanuu yacmaluuna wixii ay samaynayeen ee wanaagsanaa daraaddii waayahay markaa istiqaamadan iyo toosnaantan waa in lagu toosnaado dhammaan diinta faralkeeda iyo sunnaheedaba faralka in lagu toosnaado ayaana dee si adag sidaa awgeed baa waxa ugu horeeya lagu toosnaanayaa waa tawxiidka weeyi iyo shahaadatu an laa ilaaha ila allah salafka qaar markay fasirayeen uma istaqaamuudaasi aayaadkaa ku soo aroortay waxay ku fasireen istaqaamuu calaa shahaadati an laa ilaaha ila allah yani waxa ay ku toosnaadeen qirista la qiro ilaahay mooye mid kaleo xaq lagu caabudaa inaanu jirin markaa tawxiidkii salaadii arkaantii islaamka ee kale waajibaadkii guud ahaan in lagu toosnaado weeye xubnaha marka loo soo noqdo qofka bini aadamkaahina xubnihiisoo dhan waa inuu ka toosnaado iyadoo ugu horeynayo halka laga toosnaanayo qalbiga qalbigiisa waa inuu ka toosnaado carabka ka toosnaado indhaha iyo maqalka iyo xubnaha kale guud ahaan waa inuu ka wada toosnaado weeye sida markaa loo baahan yahay in faralkii loogu toosnaado sunnina waa in lagu toosnaado oo marka la leeyahay luzuumu taacati illaah ama suluuku siraati almustaqiim waxa ay koobsanaysaa sida ibnu rajabba hadalkiisa kusii jirtaa ficlu aacaati kulliha wa tarku lmanhiyaati kulliha daacaadka o dhan in la sameeyo iyo munkaraadka o dhan in laga tago wa can abi camrin wa qiila abi camrata saxaabiga abi camr la odhan jira ama abi camra waxaa laga wari oo sufyaana bni cabdillaahi ahaa radia allahu canhu sufyaan bni cabdillaahi thaqafi qaala inuu yidhi baa laga wariyey qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qul lii waxaad ii tidhaahdaa fil islaami islaamnimada waxaad iiga tidhaahdaa oo aada iiga sheegtaa islaamnimada qowlan hadal hadalkaasoo laa as'alu canhu aanan weydiinin axadan kayraka cid adiga aan ahayn hadal adiga cid aan ahayn aanan weydiinin islaamnimada iiga sheeg weeye hadalkaasoo markaa jaamica oo igu filan qaala wuxuu rasuulku yihi calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo saxaabiga u jawaabaya qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey uma istaqim dabadeeta ku toosnow rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka xadiidkani waa min jawaamici kelimihi calayhi الsalaatu wasalaam macnihii kelmadihii koobnaa ee haddana macnaha ballaadhan xambaarsanaa ee rasuulka la siiyey ayuu ka mid yahay waxaanu yidhaahdaa alimaamu الnawowi wa huwa axadu اlaxaadiid alatii calayha midaaru اddiin wuxuu xadiidkani ka mid yahay isagoo sidaa u kooban haddana axaadiidta diintu ay ku dul wareegeyso waay oo markuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam qul aamantu billahi ilaahay baan rumeeyey dheh macnihii iimaankii la kaalay oo xaqii rumee iimaankuna cinda ahli sunnati waa qowlun wa camal alimaanu cinda ahli sunnati huwa qowlu wa camal waa qowl iyo camal weeyi qowl marka la yidhi waxaa soo gelaya qowlulqalbi iyo qowlulisaani camal marka la yidhina camalulqalbi wa camalulisaani wa camaluljawaarix si kale haddii looga dhigana wax kasta oo wanaagsani cinda ahli sunna waa iimaan weeyi iyadoo dee waxa weeye iimaanku uu shucab iyo qayba ka kooban yahay shucabka iimaankuna ay kala sarsareeyaan haddana wax kasta oo wa wanaagsani waa min aliimaan waxaa wanaagsan ama qalbiga ha lagala yimaado ama carabka ha lagaga dhawaaqo ama xubnaha kale ha laga sameeyo wax kasta oo wanaagsani waa min aliimaan weyn marka iimaanku ahlu sunnaha daacaadkii oo dhan buu koobsanaya in lala yimaado iyo wax alla wixii munkar ah ee xun ilaahay dartii in looga tago intuba waa min aliimaani cinda ahli sunna marka iimaankii sidaa ahaa rumee marka hore oo waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey waay uma staqim dabadeetana ku toosnow marka istiqaamada iyo inay tahay arrin daruuri oo lagama maarmaana xadiidka aynu ka faa'iidaysanay waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanay saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday ugu dadaali jireen cilmiga barashadiisa iyo inay rasuulka wax anfacaya weydiiyaan oo ay ku camal falaan shuraaxda qaarkood baa markay halkaa sharaxayaan aamantu billaahi waxay dhahdaan iimaanku waa tasdiiq bay dhahdaan marka iimaanka in la idhaahda alimaanu huwa tasdiiq madhabu ahli sunnati maaha la idhaha iimaanku sharcan waa tasdiiq hadda luqatan maaha sharcan waa tasdiiq in la idhaahdo oo intaasun lagu gaabiyo madhabu ahli sunnati maaha waa madhabu lmurji'a murji'adaa caanku ah inay ka saaraan camalka iimaanka ka saaraan wa can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi hurayre rabbi raalliha ka noqday qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam qaaribuu wasadiduu waaclamuu annahu lan yanjuwa axadu minkum bicamalih qaaribuu dhowaada macni waxa weeye xaqa iyo isaabadii u dhowaada wasadiduu toosnaada oo xaqa ku toosnaada waaclamuu waxaana ogaataan annahu lan yanjuwa axadu minkum bicamalih qof idinka midi inaanu ku badbaadahayn camalkiisa inaanu ku badbaadahayn qaaluu waxay idhaahdeen walaa anta yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo macaal adigu ku badbaadi maysid miyaah qaala wuxuu uhi walaa ana macaal anigu ku badbaadi maayo ilaa an yatagamadaniya allaahu ilaahay inuu ihuuye mooyaane biraxmatin minhu wa fadlin raxmad xaggiisa ka ahaatiya fadli iyo gallad ilaahay inuu dhex geliyuu ihuwiyo mooyaane camalkayga ku badbaadi maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay markaa qaaribuudan iyo sadiduudan sheekha inoo fasiri doono xadiidka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa qofku inaanu camalkiisa markaa ku badbaadahayn waay oo xadiidkan sidaasaa ku soo aroortay lan yanjuwa axadu minkum bicamalih aayaadkii qur-aanka ahaana waxaynu ku soo maraynaa jazaan bimaa kuntum tacmaluun jazaan bimaa kaanuu yacmaluun iyo qur-aanka aada bay ugu badantay wa tilka aljannatu alatii uuriftumuuha bimaa kuntum tacmaluun markaa labada ba-ood baa kala duwan badan xadiiskan ku jirtaa bicamalihi iyo ba-da nusuustaasi ku soo aroortay nusuustaa sheegaysa qofku inuu camalkiisa jannada ku galaayo labada ba-ood baa kala duwan oo ba'da nusuustaa ku jirta sida tusaalahaan aayaddaa qur-aanka ah ee hore khaalidiina fiiha jazaan bimaa kaanuu yacmaluun waa sababiya weeye badan xadiidkan ku jirtaa bicamalihiina waa hamaniya weeye markaa ahlu sunnuhu waxa ay yidhaahdeen nusuustu isma diideyso oo nusuustaa sheegaysa hore ee maalan aayaadka qur-aanka ka mid yihiin macnaheedu waxa weeyaan camalkeennu wanaagsani jannadii sabab buu u yahay ilaahay baa jala wacalaa sabab uga dhigay qofku inuu iimaaniyo camal saalixa la yimaado ayuu ilaahay sabab uga dhigay gelistii jannada soo ma aragtid markaa camalkeennu waa sabab lagu gelaayo camalka wanaagsani jannada xadiidkan baadan ku jirtaana waa hamaniyo macnihiisu waxa weeye camalkeennu yani waxa weeyaan janno inoo goyn maayo sida lacagta loogu iibsado alaabta ee intaad lacag u qaadato aada dukaanka ama meheraddaa u gelaysa aada alaab u iibsanayso khamiis ama kitaab ama shay kale ama koofiyad ead leedahay hool lacagtan oo isi alaabtan ya sidaasoo kale camalkiinu janno idinku goyn maayo soo ma aragtid lagama yaabana ay haddii la xisaabtamo oo maalan sidaaba loo dhigo dee camalkeennu waxa weeye nicmooyinka ilaahayna siiyey jala wacalaa ee faraha badan ee ilaahay dha wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha ee ilaahay dha wamaa bikum min nicmatin fa min allah dee nicmooyinka ilaahayna siiyeyba gaari maayo soo maha nicmooyinka ilaahayna siiyey ayaa laga yaabaa inaanu dhadhaweynba inuu janno inoo gooyo iska daaye marka madhabu ahlisunna sidaas weeye sida kutubta caqiidada aynu ku aragno ahlulbidaca qaar oo markaa meel kale ka dhaadhacay oo khilaafay masaladaasina way iska jiraan weeye qaala wuxuu uhi walmuqaarabatu muqaarabaduna alqasdu aladi laa guluwa fiihi walaa taqsiira alqasdu waa dhexdhexaadka aladii kaasoo laa guluwa fiihi talaxtag aanu ku sugnayn iyo walaa taqsiira gaboodfal midnaba aanu ku sugnayn sida qasdiga ah ee waxa weeyaan wasadka ah wey oo dee waxa weeye xaqa in laga taraaraana ma banaano oo la laga badbadiyaa oo xadkii mashruuc ahaa la dhaafiyaa taqsiir iyo gaboodfal in lala yimaado oo xaqii laga gaabiyaana ma banaana labadaa arrinna waa laba dabin oo shaydaanku leeyahay waxaan u idhaahdaa alcalaamatu bnulqayim raximahu llah shaydaanku labadaa dabin ma kala jeclo qofku ka ugu dhaco oo qofka wuu ursadaayo wuu hubiyaayo hadduu yahay qof yaro wahsi badan oo caajisnimo badanna taqsiirkaa dabinkaa taqsiirka ayuu waxa weeye ku ridayaa u yarkaadi horta hadhow baad samayn yaro sug saas sidaa u leeyahay buu ka reebaya qofka hadduu arko qof markaa firifircoon oo xaqa jecel oo cibaado jecel oo wanaagsan oo dadaalaya hadduu yahayna dadaalka iska daa odhan maayo socou odhanaya maadaa gaadhayba halkii la doonaya soco soc soc soc ku dar hore u wad hore u wad buu odhanaya ilaa uu waxa weeye quluw iyo xadgudub ku xikmaddana waxaa ka mid ahaa walaa taqlu fii shayin min almri waqtasib kilaa طarafay qasdi اlumuuri damiimun qaala wuxuu uhi wasadaadu alistiqaamatu waa toosnaanta iyo walisaabatu haleelista xaqii la haleelo weeye markaa sidaasuu sheekhu yidhi alimaamu nawowiyu raximah اllah alcalaamatu bnu rajab alxambali marka uu sheegaayo muqaarabada iyo asadaad marka uu tacriifinaayo macnaha mid ku dhow buu cabiraa isaguna oo wuxuu yidhi sadaadku waa alisaabatu fi jamiici alaqwaali walacmaali walmaqaasid sadaadku waa inuu qofku hadallada iyo camallada iyo niyooyinka iyo maqaasida dhammaantood xaqii uu asiibo oo sidii laga doonayay uu waafaqo weeye waa kaladii yarmi ilaa garadin fa yusiibah waa sidii qof meel shiishay meel buu shiishay ama uu toogtay oo dabadeetana uu la helay markuu kusii daayey muqaarabaduna wuxuu uhi waa an yusiiba maa qaruba min algaradi idaa lam yusib ilgarada nafsah walaakin bishardi an yakuuna musamima calى qasdi الsadaadi wa isaabati اlgaradi fatakunu muqaarabathu can gayri qasdin muqaarabaduna waa inuu qaradkii iyo halkii laga doonaye u dhowaado oo waxa weeyaan markaa ku itaaliyo sidii uu u asiibi lahaa waaye marka waa inuu dhadhoweeyo oo halkii laga doonayo uu dhoweeyo laakiin shardi waxa u ah oo ta noocaasi qofkii ay waxa weeye wuxugu taraysaa ama muqaarabadaasi ay ku anfacaysaa inuu yahay qof doonaya inuu markaa sadaadka gaadho oo uu sidii tooska ahayd haddii aa laba kuu roon yahay markaa uu gaadho ee laga doonayo qaala wuxuu uhi wayatagamadanii yulbisunii wayasturunii waa inuu markaa ihuwiyo ou igu asturo mooyaane qaala alculamaau culimadu waxay idhaahdeen macna alistiqaamati istiqaamada macnaheedu waxa weeye luzuumu طaacati اllahi tacaala ilaahay طaacadiisa in la laasimo qaaluu waxay idhaahdeen wahiya min jawaamici اlkelim yacnii kelmadaha kuwooda jaamica ah ee macaani badan koobaysay ka mid tahay wahiya nidaamu اlumuur waa arrinta oo nadaamsanaato oo hagaagto oo toosta wey wabilaahi towfiiq waay waxaa kaloo xadiidkan dambe aynu ka faa'iidaysanaynaa in aada iyo aada qofku ugu dadaalo ilaahay xuskiisa raxmadda ilaahay iyo fadligiisa uu weydiisto waxaa kaloo aynu ka arkaynaa saxaabadu siday cilmiga ugu dadaalayeen markii rasuulku u sheegay cilmigaa markiiba ziyaaday weydiiyeen oo qaaluu walaa anta yaa rasuula allah waxaa kaloo markaa laga qaadanaya xadiidka qofku inaanu camalkiisa la yaabin si kastaoo u bato si kasta haddaad camalka wanaagsan ugu dadaashood u badiso yaa oo soon iyo sadaqad iyo salaad iyo khayr aad isu raac raaciso ha la yaabinoo ha odhan wallaahi cirkaad joogtaa ha odhan ee mar walba ilaahay inuu kaa aqbalo oo oo uu kugu sugo weydiiso ilaa aad ka dhimanayso qaala baab fi الtafakuri fi makhluuqaat اllahi tacaala wuxuu kana baab kana waa baab weeye baabun ay haadaa baabu baabkoo kaa inuu ahaaday fi tafakuri in laga fikiro fi makhluuqaat اllahi tacaala ilaahay makhluuqaadkiisa iyo wa fanaa'i اdunyaa adduunyada dhammaanshaheeda wa ahwaali alaakhirati iyo howlaha aakhiro iyo wa saa'iri umuurihimaa adduun iyo aakhiro umuurtoodao dhan iyo wa taqsiiri nafsi nafta gaboodfalkeeda in laga fikiro iyo wa tahdiibihaa nafta in la hufo oo haddii aa laba kuu roon yahay la saafiyeeyo wa xamlihaa laguna xambaaro cala alistiqaamati toosnaanta lagu xambaaro oo naftii sutida loo qabtoo la hagaajiyo yaa oo xaqa lagu sanduleeyo weeye waay markaa in laga fikiro aayaadka kowniga ah ee koonkan ka muuqda waa mid sharcigu ina amray waana mid muhiima waxaanay ka mid tahay waxyaabaha iimaanka ziyaadiya laguna cibro qaato sidaynu aayaadka ku arki doono oo qofku marka uu ka fikiro cirkan iyo dhulkan iyo khluuqaadkan cajaa'ibka ah ee kala duwan ee aadka u badan xataa naftiisa qofku hadduu aada iyo aada u eego waxa uu ka deliishanayaa ilaahay waxdaaniyadiisa fawaa cajaban kayfa yucصى اlilaahu am kayfa yajxaduhu اljaaxidu wa fii kuli shayin lahu aayat tadulu calى anahu waaxidu wuxuu kaluu ka deliishanayaa ilaahay cilmigiisa jala wacala iyo sida uu ilaahay yahay u yahay ka wax walba og waxaa kaluu ka deliishanayaa ilaahay xikmaddiisa iyo itqaankiisa iyo sida rabbi jala wacalaa shay walba uu meeshiisii u dhigay marka adigu macaarif badan iyo umuur badan ayaa halkaa ku suganee garo qofkuna adduunyadani inay tegaysa iyo aakhira shadaa'idka iyo howlaha ku sugaaya iyo qabrigii iyo cidladiisa iyo madowgiisa iyo xisaabtii iyo horjoogsigii rabbi jala wacalaa iyo umuurta caynkaas ah waxa uu ka dheefayaa inuu waxa weeye naftiisa rabeeyo oo uu dadaalo oo wahsiga iyo markaa hamaansiga iyo caajiska khayrka laga caajisaayo dhinacan intuu iska dhigo uu hore u soco hore uu u socdo qaala allahu tacaala qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yihi jala wacalaa inamaa acidukum biwaaxida inamaa acidukum waxaan idinku waaninayaa un biwaaxidatin ay bikhaslatin waaxida arrin keliya ayuaan idinku waaninaya arrin qurha ayaan idinku waaninaya arrintaasi an taquumuu lilaah waa inaa ilaahay u kacdaan oo ilaahay isu taagtaan oo ilaahay dartii u kacdaan mathnaa idinkoo laba laba ah iyo wa furaadaa idinkoo midhmidhaba uma dabadeetana tatafakkaruu aa fikirtaan oo maskaxda ka shaqaysiisaan maa bisaaxibikum min jinnah markaasaa ogaan lahaydeen saaxiibkiin macnihii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax waali inaanay ku sugnayn ee uu yahay rasuul ilaahay idiin soo dirayoo aakhira waxa weeyaan markaa idin caddaynaya aakhira idin sheegaayo o idinka digaya xaqana idinku yeedhaayo markaa uma tatafakaru maa bisaaxibikum min jinna in huwa ilaa nadiiru lakum bayna yaday cadaabin shadiid waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi abuurka dhulka iyo cirka waxaa ku sugan iyo waاkhtilaafi اleyli waالnahaari isweydaarashada habeenkii iyo maalinta la aayaatin aayado ayaa ugu sugan aayado waaweyn baa ugu sugan liulil albaabi dadka caqliga leh alalbaab waa jamcu lubbin waa caqliga iyo garaadka fiican weyn dadka caqliga leh aayado ay wax ku qaataan baa ugu sugan ululalbaabku waa kuwe aladiina kuwaasoo yadkuruuna allaha ilaahay xusaaya qiyaaman iyagoo taagtaagan iyo wa qucuudan iyagoo fadhiya iyo wa calaa junuubihim iyagoo dhinacyada u jiifaba wayatafakkaruuna waxa ay ka fikirayaan fii khalqi الsamaawaati wاlأrd abuurka cirarka iyo dhulalka rabbanaa maa khalaqta haadaa baailaa iyagoo le rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano maa khalaqta umaad abuurin haadaakan baailan cabas iyo macno la-aan umaad abuurin subxaanak faqinaa cadaaba annaar marka aayaadkani waa aayaadkii suuradda la yidhaahdo aali cimraan aakhirkeeda ku jirayoo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuu akhrii jiray marka uu habeenkii hurdada ka baraarugo aayaadkaasoo waa cajaa'ib weeye waxaana rasuulka ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam xadiida ahlulcilmiga qaarkood ay quweeyeen waxaa la igu soo dejiyey xalay inuu yidhi aayaad hooguu sugnaaday qof markaa akhriyay oo aan ka fikirin hooguu u sugnaaday markaa nusuusta kitaabka iyo sunnada macnahooda in la dhuuxo oo waxa weeye la fahmo oo lagu tadabburo ayaa loo baahan yahay midka layna farayna waa kaa qur-aankii macnihiisi inaad aada iyo aada ugu fiirsato ood isku daydo inaad sida ugu heerka sarraysa u fahanto arrintaasina waxyaabaa ilaahay qur-aanka usoo dejiyey bay ka mid tayba wahada kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ululalbaaba marka aayaadkanaa ka mid a waxyaabaa aadka ay tahay in loogu tadabburo oo loo fiirsado macaanidooda la dhuuxo waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen qofku mar kastoo uu isku dayo inuu qur-aankii waxa weeye fahmo ou hadalka ilaahay dhuuxo u fiirsado gaar ahaan haddii carabida iyo dee aaladii culumul aalihii iyo uu fahmaayo cilmi fara badan buu ka helaayo waxa weeye uu ka kala baxayo halka alcalaamatu bnulqayim nuunyada waa ka ku yidhaahda وتdبr القرآن in rumta الهudى fالعilم تaحتa تdبr الqرآaن wuxuu uhi وتdبr الqرآaنa in rumta الهudى haddaad hanuun doonayso qur'aanka تadbro aada u dhuux aada iyo aada u dhuux fالعilم تaحتa تadبr الqرآaن waayo qur'aanku cilmiguba wuxuu ku hoos jiraa qur'aanka inaad markaa tadburto aada dhuuxdood aada iyo aada uga bogato macnihiisa ayuu cilmiguba waxa weeye ku hoos jiraa waxaanu markaa meelaha qaar ku idhaahdaa ibnulqayim qudhiisu markaad hadalka ilaahay akhriyayso ee doonaysa inaad fahanto waa inaad aada iyo aada ugu fiirsato sida aada ugu fiirsanayso kitaabaad doonaysa inaad sharaxdo kitaab baad doonaysaa imaka inaad sharax saarta tusaalahaan maxaad samaynaysaa markaad doonaysa inaad kitaab kaa sharaxdo aad baad ugu fiirsanaysa halkaas ma mubtada ma khabarba ma taqdiim iyo taakhiir baa ku jira xarfi jarkaa halkee lagu tacallujinaya hal muxuu maxaa u daliila halkeebuu waxa weeye munaasib u yahay sidee buu hadalku isugu xidhan yahay intaasoo dhinac baad mid madmadba dhar u dhigaysa soo maha markaas sidii kitaabaad doonaysa inaad sharaxdo oda adigu aada sharax saarto maaha mid la sharaxa sharaxiisa inaad akhrisato midaad doonaysa inaad sharaxdo si aada ugu fiirsan lahayd si ka badan hadalka ilaahay ugu fiirso jala wacala tadaburka kolkaa layna farayaa kaa weeye yaa ikhwaan waaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi afalaa yanduruuna miyaanay eegahayn ila libili afalaa yanduruuna miyaanay eegahayn ila libili geela kayfa khuliqat sida loo abuuray ee cajiibka ah makhluuqa waxa weeye kuruska lehe weyn ee cadiimka ah cagaha dhaadheer ilaahay u sameeyey haddana waxa weeye ilmo yari uu fadhiisinayo u kicinayo u hogaaminayo u kaxaynayo dhanku doono uu markaa u wadayo wa ila samaa'i samada miyaana eegahayn kayfa ruficat sida loo kor yeelay wa ila aljibaali buuraha miyaana eegahayn kayfa nusibat sida loo dhidbay ilaahay u qotomiyey ee aanay u ligliganahayn wa ila alardi dhulka miyaana eegahayn kayfa sutixat sida ilaahay loo goglay ee ilaahay jala wacalaa u ballaadhiyey fadakir waani inamaa anta mudakir adigu waani aa tahay mid wax waaninaya ayuunbaa tahay waani waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qabli may waxa weeye dhulka socdaan dhulka may socdaan oo fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyay cidhibtoodu siday noqotay ay arkaan wey marka aayaadka waxaa laga qaadanayaa aayaadka ilaahay ee kowniga ah in loo fiirsado oo laga fikiro oo la dhuuxo sida looga fikirayaana waa sidaa sharcigu ina faraayo iyadoo ilaahay cilmigiisa iyo xikmaddiisa iyo cadamadiisa iyo waxdaaniyadiisa laga deliishanayo maaha sida gaalada in looga fikirayo maaha oo gaaladuba way ka fikiraanoo qaar baa jira waxyaabaha ku takhasusay oo waxa weeyaan maaragtay ka shaqeeya waxyaabaha noocaas ma garata qaar hawada ka shaqeeya qaar cerkan ka shaqeeya oo idhaha kula meel baanu gaadhnay sooma maqasha qaar dee way fikiraan iyaguba waxa weeye siyaabo kalay laakiin uga fikirayaan markaa fikirkaasina mar haddii uu yahay fikir aan iimaan iyo ilaahay jala wacalaa keliyeyntiisa lagu gaadhin waa fikir iska khasaaro ah oo barkumataala weeye waxaanu ku soo ururayaa hadalka ilahay hi yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun waay aayaadka sharcigaana waa in la tadaburo iyagana la dhuuxo weeye waa masaladaasi taas caynkaasay noqonayso arrinta ku saabsan markaa diinteennu ma fikir baah maya diinteennu fikir ma aha ee waa waxyi weeye yah ma garata sidaa awgeed ba ahlulcilmigu waxay diideen in markaa diintii fikir lagu sheego diintii alfikru diini iyo waxyaabaha in la yidhaahdo diintii fikir lagu sheego ahlucilmigu way diideen waayo diinteennu waa waxyi ee fikir ma aha qofkii haddii la yidhaahdo qofkani waa qof muf mufakiraho maskaxda ka shaqaysiiyo dee wixii loo baahnaa in laga fikira ka fikira ta noocaasi waxa weeye iyada dhib caynkaasi kuma sugna laakiin in diintii fikir lagu sheego sax ma aha waaye arrinta ku saabsan diintaa loo fikirayaana ee waa hadal waxa weeyaan markaa iska guudo waxyaalo kala duwan ixtimaali kara kaa qofka isticmaalaya in dee la weydiiyo wuxuu uga jeeda habboon sideedabana markaa la iska daayo oo fikrudiin baa jira markuu qof dadka ka midi leeyahay ama diintii baan u fikiraayey maxay noqon kartaa dee diintii baan u fikiraayey inaan wax siaan wax ugu soo daro ma garata waxyaabo cusub oo markaa aan dee ka mid ahayn sida aan ugu soo dari lahaa ayaan maaragtay diintii uga fikiraayay waa dhexdhexi karta inuu ujeedo muraadkiisusaayih waxaa laga yaabaa kaloo inuu ujeedo diintii baan u fikirayay markuu leeyahay ani sidii diinta aanu meel marin lahaa ee aan dee ugu dadaali lahaa ee waxyaabaha noocaas ah ayaan waxa weeye isweydiinayay oo aan dee tala ka yeelanayay markaa ereyada iska aanu had iyo jeer ijmaalku ku sugnayn ee cadcad in la adeegsado ayaa muhiima qoladan la idhaahdo sideedaba tabliiquna waxay leeyihiin musطalaxaad fara badan bay leeyihin waxay caan ku yihiin kahrat اlmusطalaxaat isilaaxyo fara badan oo aan weliba adilada ku jirin ayay caan ku yihiin dikriguu haye buu ku leeyihi jawluu ku leeyihi haye waa la faysalaynayaa buu ku leeyihi waa intiqaal buu ku leeyihi waa intiqaali waa maqaami buu ku leeyihi halka war macaniyo waxaa jirta isdilaaxaad fara badanoo qolada taqaanaa haddii ay kuu sheegto macnihi waxa weeya aada u yaabayso agrat wejigaasina wuxuu ka mid yahay wujuuhda faraha badan ee ay ka shabahaan suufiyadii hore balhum suufiya xaqiiqa suufiya dhaba weyn dhinacyaday ka shabahaanna waxaa ka mid a musطalaxaadka aan sharcigu ku soo aroorin ee faraha badan baa ka mid a ma garat haddaad imaka suufiyada dib ugu noqoto kutubtooda iyo aad dib u akrido taariikhdooda iyo waxyaabaha laga qoray istilaaxyo fara badan bay lahaayeen iyo waxyaabo badan cibaaraad aada u badan oo iyagu waxyaabaha ay isla yaqaanaan ay u isticmaalaan oo qofka kale ilaa ay u fasiraan muraadka ay uga jeedaan aan u fahmahayn bay markaa iska lahayn ya masaajidkani waa intiqaali buu ku leey maxaad ka fahmi imaka haddaan haddaan lagu fasirin waa intiqaali ya maxaad ka fahmidi ya kanna waa maqaami buu ku leeyi maxaad ka garan maxaad uga jeedaa waa maqaami ilaa aad tidhaahdo dee ma garanaysid waayo waa istilaax dad gaari ay waxa weeye isla fahmayaan qaala wuxuu uhi wmin walaayaatu fi lbaabi kaiira wa min alaxaadiidi xaadiidtana waxaa ka mid ah alxadiidu saabiqu alkayisu man daana nafsah alkayisu qofka fariidka ah ee caqliga badani man daana nafsahu waa qofka naftiisa xisaabiya xadiidkana horeynu usoo marayoo sanadkiisu daciif buu ahaa qaala wuxuu ihi baabu lmubaadarati ila alkhayraati wuxuu kana baab u yahay in loo degdego khayraadka in loo degdego loo dhaqsado almubaadarati ila alkhayraat khayraadka in loo baratamo oo loo dhaqsado iyo waxahi man tawajaha likhayrin qofka khayr xaggii u jihaysta ee u kicitima khayr si uu u sameeyo in lagu booriyo cala aliqbaali calayhi inuu ku qaabilo khayrkaa biljiddi si waxa weeyaan markaa dadaal leh oo min gayri taradudin noqnoqolosho la-aan ah inuu ku qaabilo oo waxa weeye si nashaad iyo jiddiye iyo waxa weeye kartila uu qabto markaa qofku khayrkii waa inuu u dhaqsado markuu doono khayr inuu sameeyana intaanay fursadu dhaafin waa inuu khayrkii waxa weeye hore uga faa'iidaysta waktiga qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yihi fastabiqu lkhayraati khayraadka u baratama fastabiquu u baratama alkhayraati khayraadka u baratama wey khayraadka markaa loo baratamayaa waxaa soo gelaya wixii waxa weeyaan markaa wakti aad khayr la iman karto ee fursadaad hesho inaanad iska dayicin aad ka faa'iidaysato sida khayrka loogu baratamaya waxaa ka mid ah khayr kasta waktiga uu fadliga leeyahay ee uu qiimaha badan yahay inaad u ilaaliso aada la timaado ya oo daaco waxaa jirta tusaale ahaan meel ku fadli badan meel kalena lagaga fadli badan yahay soo ma aragtid marka halkii ay ku fadliga badnayd waad inaad la eegato waktigii ay fadliga badnayd waa inaad la eegato waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannati carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf xaggii makfiradaasoo min rabbikum xagga rabbigiinka ahaatay iyo wa jannatin janna u degdega jannadaasoo carduhaa ballarhkeedu alsamaawaatu waalardu cirarka iyo dhulka uu yahay taasoo u ciddad loo diyaariyey lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada loo diyaariyey waay markaa wixii janno lagu galayo iyo dembi dhaafka ilaahay wixii lagu helayo wanaagsanaa in loo degdego ayaa rabbi ina faray jannadana dadka muttaqiintaabaa leh waay marka ilaahay yihi u ciddatna waxaynu ka qaadanaynaa madhabka ahlu sunnaha ee xaqa ah oo ah jannada iyo naarta labaduba hadda way abuuran yihiin sida firaqa lumay qaarkood qabaan ma ahayn markaa marka aakhiro la gaadho un la abuurayo laa sidaas ma aha bal jannada iyo naarta labaduba way jiraan hadda waxyaaba badan baana u daliilo oo meelaheeda aynu ku aragna had iyo jeer qaala wuxuu uhi wa ama alaxaadiidu dhinaca axaadiidta miyaa falawalu xadiidka hore baabkan ku saabsan can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay inuu yidhi baadiruu bilacmaali fitanan baadiruu ka booba oo kala dhaqsada weeye bilacmaali camallada wanaagsan fitanan fitnooyin kala dhaqsada oo ka booba yani fitan intaana iman fitankaasoo ka qiطaci leyli اlmudlimi sida habeenka madow qaybihiisoo kale ah saacadihiisa iyo markaa qaybihiisa habeenka gudcurka ah ee madow fitankaasoo markaa qaybihiisoo kale ah dee habeenkii madoobaa markay saacad ama wakti ka midii ku dhaafaba wakti kale oo haddana madoobaa soo gelaya oo saacadihiisii mugdiga ahaa waa isdaba socod markaa fitan sidaasoo kale sida silsiladda isdaba socda oo marka midi ku dhaaftaba mid kale ay waxa weeye hool lagu odhanaayo oo midba ta ka dambaysa ay kasii waxa weeyaan markaa weyn tahay intaana iman acmaasha wanaagsan la dhasad la dhaqsado fursadda ka faaidaysta wey yusbixu rajulu ninku wuxuu waa beriisan mu'minan isagoo mu'mina wa yumsi wuxuu galabaysan kaafiran isagoo gaala wa yumsi waxa uu galabaysanayaa mu'minan isagoo mu'mina wa yusbixu waxaanu waa beriisanayaa kaafiran isagoo gaala sababkuna wuxuu yahay yabiicu diinahu diintiisa ayuu ku iibinayaa bicaradin dheef min addunya adduunye ahaatay dheef adduunyada ka mid ah ayuu diintiisa ku iibinaya rawaahu muslim marka fitan baa rasuulku ka digay calayhi الsalaatu wasalaam fitanku marka ay yimaadaana sida dilalka iyo amni darada iyo waxyaabaha la midka ah waxaa dhacda qofku inaanu khayr iyo cibaado iyo camal wanaagsanoo uu samayn lahaa aanu haleelinba ama aanay suuragalba u noqonin ayaa iska dhici karta marka inta fursadda aa haysaan ee fitankaasi aana iman khayrka la dhaqsada weeyo ka faa'iidaysta fursadda kufrigan xadiidka rasuulku ku sheegayna calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici karta in loogaba jeedo kufrigii xaqiiqiga ahaa qofku diintaba uu ka baxaya fitankaas markay dhabanaaniyaanee sida dabaysha ay dhan walba kaga yimaadaan ayuu ridoobayaa diintiiba wuu ka baxayaaba waa mid dhici karta weeye ama waxaa loo jeedaa oo muraadku yahay waxyaabo markaa acmaashii gaalada ah laakiin aan diinta lagaga baxahayn ayaa qofkii la qurux badanayso oo uu samaynaya tusaale ahaan wuxuu galabaysanayaa waayo wuxuu waa beriisanayaa isagoo markaa dadka muslimiinta dhiiggooda iska ilaalinaya oo dee allaba kuu roon yahay go-aan ay ka tahay inaanu shaqo ku darsan ayla soo marina dadka muslimiinta iga daaya maxaa lagu dilayaa leh waaye haddana wuxuu galabaysanayaa isagoo kaafirah oo tusaale ahaan mar alla markaa habeenku duma ama ay galabba noqoto ayaa dee fitankii ay ku dhabanayaanoo waxbaa lagu akhriyaya waa caynkan sidan ay nagu sameeyeen waa sidan iyo sidan caynkan weeye cidi may hadhin sidaa iyo sidaa caynkan maxaad meesha ka qabanaysa ma fahamta dabadeetana waxa weeye ninkii gelinkii hore lahaa iga daayo dhiigga muslimka ayaa gelinka dambe laga yaabaa inuu qaato seefta qaato seefta qaato uha waar ka kaca ma garata fitnadii baa qaadatee garo yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa diintiisa ayuu ku iibinayaa dheef adduunyo ayuu diintiisa ku iibinaya marka fitanka digis laynooga digaya xadiidka ku sugan iyo qofku inuu diintiisa ku sugnaado xejisto oo uu ku dadaalo wax dheef adduunyo inay doontaba halleegaatee si kasta hadday adduunyadu u badan tahay waa dheef adduunyo un soo caynkaa maaha qofka shay adduunyo ah inuu doonaba halleegaadee waa inuu ku dadaalo inaanu diintiisa waxa weeyaan markaa weydaarin oo aanu diintiisa seejin ha diintaada hayso walow adduunyada wixii ku seegaya ha ku seegaan athaaniya xadiidka laba can abi sirwacata waxaa laga wariyey bikasri siini اlmuhmalati siinka bilaa dhibicdaa kolka la hoos dhigo wa fatxihaa iyo in la fatxeeyo sirwaca iyo sarwaca labadaba waa la sheegay oo cuqbata bni alxaaris ahaa radia allaahu canhu qaala inuu yidhi baa laga wariyey sallaytu waxaan tukaday waraa nabiyi nebiga dabadiisaan ku tukaday sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati madiina alcasra salaad casr ayaa rasuulka ku daba tukaday madiina wasalama wuu salaamo naqsaday uma dabadeetana qaama wuu kacay musrican isagoo degdegaaya ayuu kacay markii salaada uu sidaa u salaamo naqsaday fatakhadaa wuxuu ka tallaabsaday riqaaba naasi dadka qoorahoodii buu ka tallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi qolalkii dumarkiisa barhkood baanu xaggooda u kicitimay oo uu dhankooda u kacay fafasica annaasu dadkii waxay dabadeete ka argagaxeen min surcatihi degdegiisii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dee degdegana caado uma ahaan jirinoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisi iyo caadadiisu waxay ahayd markuu salaada faralkaa dadka tukiyo wuu iska fadhiyi jiray wuu tasbiixsan jiray adkaartii salaada ka dambaysuu la iman jiray wuu iska sii fadhiyi jiray maalinkan dabadeetana calaa khilaafi caadatihibu waxa weeye degdeg ugu kac dadkii baa dabadeeta ka argagaxay fa kharaja calayhim dabadeetana wuu ku soo baxay haddana fa ra'aa wuxuu arkay annahum iyagu qad cajibuu min surcatihi inay la yaabeen degdegiisii qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam dakartu waxaan xasuustay shay-an waxoogay min tibirin dahab qaydhina ahaaday oo cindanaa agtayada yaallay oo fa karihtu waxa aan necbaystay an yaxbisanii inuu ixanibo oo uu imashquuliyo oo fa amartu waxa aan faray biqismatihi in la qaybiyo oo masaakiintii lahayd loo qaybiyo rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayad kale oo bukhaariga u sugan waxaa ku yimi kuntu waxaan ahaa khallaftu mid kaga yimi fi lbeyti guriga tibran dahab markaa qaydhin tibriga isagaa inoo macnayn doone waa waxoogay dahaba ama markaa fida ah oo qaydhinoo weli lacag laga dhigin oo la dhalaalin tibran min min asadaqati sadaqada ka mid a oo fa karihtu waxaan karaahsaday an ubayitahu inaan guriga ku baryiyo oo aan guriga u daayo ilaa caawa markaa uu guriga ku baryaayo taasaan karaahsaday waqtiguna gelin dambe aheed oo markaa casar la tukaday bay aheyd ma garata qaala wuxuu ihi atibru qiطacu dahabin waa qicado dahaba aw fidatin ama fida ah inta aan laakiin waxa weeye lacagta weli laga dhigin markaa wey ee aan la dhalaalin waaya xadiidkani kolkaa markuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam fakarihtu an yaxbisanii macnihii inuu iga xanibo aliqbaal calى اllah qaabilista aan ilaahay xaggiisa qaabilayo ee aan caabudayo ee waxa weeye daacadii aan gudanayo inuu arrinkaa markaa waxa weeye ka fikirkiisa iyo kolba xasuusashadiisu ay iga hor joogsato ayaan diiday markaasi qalbigu uu faaruq ugu noqdo munaajaadka ilaahay jala wacalaa iyo aliqbaalu calayhi ayaan markaa idhi qaybiy oo dadkii lahaa kala siiya waxaa xadiidka kolkaa laga qaadanayaa marka koowaad khayrka in loo dhaqsado waayo sidaa aada aragta rasuulku calayhi salaatu wasalaam sadaqadaa uu qaybin lahaa wuu u degdegay sooma aragtid oo hee u degdegay marka si degdega intuu markaa usoo qaybiyey uu soo noqday laba waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa adaa-u lamaana amaanada in la gudo oo la ilaaliyo oo halkeeda la mariyo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa marka salaada laga baxee la salaamo naqsado hadii qofku dadka uu qoorahooda kasii taltallaabsado iyadoo arrinkaa xaaje iyo markaa baahi ay keentay inaanay dhib lahayn laakiin ta manhiga ahi waa marka salaada jimca la sugayo oo kale ama salaada kolka la sugayo oo kale iyo weeye markaa hore weeye waay sidaynu laakiin hore usoo maray qofku haddii aanu wax adag ku degdegayn marka salaada faralkaa laga baxa inuu iska tasbiixsado waxooga iska sii fadhiyo ayaa wanaagsan waxaa kaloo ahlulcilmigu ay xadiidka ka daliishadaan salaada faralkaa marka lagu jiro haddii waxaad yar xasuusato yani xadiidu nafsi kugu yimaado waxbaad xasuusatay ama waxbaad tiyaro weydiisa had iyo jeerna arrintaas way nagu badantahy markaynu salaada ku jirra soo maha waxaa laga yaabaa salaana adad wuxuu yara xasuusan inaana jirin arrintaas ma burinaysa salaadda mise ma burinayso maye ma burinayso salaada ma burinayso imaamu lbukhaarina masaa'ilkuu ka daliishado xadiidka ay ayay ka mid tahay masaladaas markaa xadiidu nafsiga iyo waxyaabaha aada isugu yar sheekaysa ama kugu soo dhacaa salaaddii burin maayo laakiin shaki mala waxaa ka qiimo badan aad iska xidho oo aada khushuucsanaato oo aada isku daydo inta aada salaadda tukanayso albaabadaas kaloo dham inay kaa xidhnaadaan ya taasaa loo baahanyo khushuucdii aada xaqiijiso inta aad salaadda ku jirto rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam bashar buu ahaayo siday dadku wuxu iloogaan buu isna wuxuu iloobi jira soo ma aragtid sida xadiidkan ba laga qaadanayo xadiid kalena soo aroortay qaala wuxuu hi athaaliu xadiidka saddexaad can jaabirin jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu ee qaala annahu qaala inuu yidhi qaala rajulu nin baa ku yidhi linabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalama yowma uxudin maalinkii uxud ara-ayta bal waxaad ka warantaa in qutiltu haddii lay dilo fa ayna ana xaggee baan markaa anigu gelayaa halkeen ku sugmaya qaala wuxuu ihi fi ljannati jannada ayaad gelaysa fa alqaa wuxuu tuuray tamaraatin timiro kunna fii yadihi gacantiisa ku jiray buu tuuray uma dabadeetana qaatala wuu dagaalamay xataa qutila ilaa laga dilay muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay markaa waxaad halkaa ka arkaysaa saxaabigu siduu khayrka ugu degdegay markan jihaadkii la joogay ahaa wuxuu sugi waayey intii timirtaa gacantiisa ku jirtay uu dhammayn lahaa ama uu laasan lahaa buu sugi waayey oo intuu iska tuuray buu dagaalkii hore u galay ahlulcilmiga qaarkood waxay ku sheegeen saxaabigan magaciisa in la odhan jiray cumayr ibnulxamaam ibnulxamaam laakiin alxaafid ibnu xajar oo kale fatxulbaariga wuxuu idhaahdaa qisadan iyo markaa qisada kale ninka anas uu ku magacaabay inay laba qiso kale yihiin baa ay u eg tahay ama ayse u badan tahayba khayrkana saxaabada rasuulku saasay ugu degdegi jireen alraabicu xadiidka afraad can abi hurayrata radia allahu canhu waxaa abi hurayra laga wariyey qaala inuu yihi jaaa rajulu nin baa u yimi ila nabiyi nebiga sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati acdamu ajaran sadaqadda qofku uu la baxo teebaa ugu ajar weyn ajarka ugu badan lagu helaya qaala wuxuu uhi an tasadaqa ay an tatasadaqa waa min baabi xadfi ixda taa-ayn labadii taa-ood mid baa la jaray an tasadaqa e an tatasadaqa inaad wax sadaqadaysato wa anta adigoo saxiixun caafimaad qaba oo shaxiixun dhinacna ka bakaylaya adoo caafimaad qaba oo dhinacna ka bakaylaya oo takhshaa ka baqanaya alfaqra faqri ka baqanaya oo ay naftu ku leedahay haddaad intan bixiso aarmood wax faramarataa wa ta'mulu lghinaa haninimo iyo markaa hodannimona rajaynaaya oo ilaahay inuu markaa hani kaa dhigo oo uu hantidaada kuu kordhiyo ka filanayo xaaladda noocaasa ayay ugu fadli badan tahay marka aada iska dee caafimaadka qabtay aada ordaysay aad lugna baqa lugna dirir dhinacna aada leedahay waxa weeyaan faqrigii aad ka baqanayso iyo in gacanta marato dhinacna aada qaninimo iyo inaax kuu kordhaan ka rajaynayso markaasay ugu fadli badanta waana dadka xaalkoodu marka uu u badan yahay wey walaa tumil ha u kaadin sadaqadii xataa idaa balaqat marka ay gaadho naftu alxulquuma hunguriga markay soo gaadho qulta aad tidhaahdo lifulaanin hebel waxa u sugan kadaa intaa walifulaanin hebella waxa u sugan kalana kadaa intaa waqad kaana iyadoo uu ahaadayba lifulaanin hebelba iyadoo wixii ay u sugnaatay hantidii muttafaqun calayh markaa ha u kaadin ilaa marka ay dee naftu aada haddii allaba kuu ron yahay halkan ay soo gaadho xulquumka aada markaa dardaaran ku waalato oo aad tidhaahdo waxa weye hebel intaasii hebel kale intaasii hebel kale intaasii da markaad caafimaadka qabteed qafqaf lahaydba maad bixin jirin waay waqad kaana lifulaanna laba macnoba way yeelan kartaa in macnuhu uu yahay waqad kaana lifulaan yacnii qofkan sakaraadku hayaa in isaga laga warramayo la leeyahay cid buu u qiranayaa xaqay ku lahayd waqad kaana lifulaan hebella intaasu igu lahaa isagana sii soo ma aragti sidaa way u dhici karta waxaa kaloo macnuhu noqon karaa waran rasuulku ka warramaya calayhi salaatu wasalaam maalkiiba kolkaa inuu qofkan ka mulki wareegayoo dee cid kale ay yeelatay ilaan qofkani waa qofkan maaragtay iska dee sakaraadkiiba hayo markaa waabu dee ka wareegaya hebelkaa uu sheegayaaba iska yeelanaya oo wixii waa laga dhaxlayaaba hadduu dhinto xoolihii uu ka dhantana si kastaba ha u badnaatee dee tale laga weydiin maayo ciddaa ka dhaxashay unbaa say doonto ka yeelaysa ma garata alxulquumu xulquumku majra nafasi waa hunguri cadkaa waxa weeye neeftu ay marto weey a waa hungurigaa cad ee neeftu ay marto ayaa xulquum la ydhaha walmarii'u marii'una majra acaami waasharaab waa hunguriga markaa madowe cuntada iyo sharaabku uu maro weeye qaala wuxuu ihi alkhaamisu xadiidkaa kolkaa hore waxa aynu ka qaadanay in sadaqada iyo khayrka lala dhaqsado oo aan loo sii la sii dibdhigin oo loo sii kaadin inta fursadu ay qofka dhaafayso alkhaamisu xadiidka shanaad waxaan filaya waqtigii way gaadhay halkaasaynu u dayn doonaa wsubxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين